wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka bilowday kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan joojinta gudniinka fircooniga kaasoo dhibaato badan ku haya haweenka soomaaliyeed kulamada wacyigelinta bulshada ee wasaaraddu bilowday ayaa gobol xaaru ah sharciga gudniinka fircooniga kaasoo la dhammaystiray dhowaana ay wasaaraddu soo bandhigi doonto wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil cabdulaahi juraati ayaa sheegtay in gudniinka fircooniga uu dhibaato ba-an ku hayo gabdhaha yaryar iyo haweenka waaweyn intaba loona baahan yahay in wacyigelinta la gaarsiiyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo loo marinayo dhanka miidiyaha marka buuggii iyo sharcigii aan rabnay dhaqangelintiisa inaan bilowno waxaan rabnaa inaad idinka ka noqotaan lambarka koowaad si bulshadeenna uu u gaaro gabdhaheenna ay u helaan badbaado ay ka badbaadaan tacaddigii u geysanayay oo ahaa gudniinka gabdhaha waxyeeleeya sida aan ka warrayno gudniinkaas wuxuu naga galaaftay gabdho soomaaliyeed oo reer jubbaland ah oo maanta wax ku ool ahaan lahaa ama waalidiintooda anfici lahaa ama dalkooda iyo diintooda anfici lahaa yaa wuxuu sabab u noqday inuu bahalkaas dilo oo uu dhulka la galo oo maanta aakhare ay jiraan iyada oo lagaga baaqsan karay iyada oo aanan maarata xaq aysan u lahayn gabadhaasi inay u dhimato dhib uusan ilaahay keenin iyaga in loo geysto marka saa darteed waxaan rabnaa inaad gaarsiisaan ood bulshadeenna waxaan ognahay inaad si fiican u isticmaashaan aaladda tictokga facebookga iyo dhammaan meelaha lagu xiriiro oo dhan marka in maaragtay uu xaaraan yahay oo mamnuuc yahay oo ilaahay uusan ogoleyn sharci laga soo saaray ee maxkamadda isku saaraya ee ciqaabo ciqaab ee ka dhalanaysa ciddii maxay ahayd ee ku dhaqaaqda inaad bulshadeenna aada gaarsiisaan meel walbaan geen doonaa geed walbaan geen doonaa tuulo walbaan geen doon geen doonaa meel walba oo bulshadeenna ay ku kulmi doontaa ayaan sharcigan geen doonaa haddaan nahay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka kulamada wacyigelinta ah ee wasaaraddu ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa muhiimadoodu tahay in bulshada la gaarsiiyo dhibaatooyinka gudniinka fircooniga uu leeyahay iyo in laga soo saaray sharci lagu qaadayo cid kasta oo ku kacda faldembiyeedka dhana gudniinka fircooniga